بsم الlh الرحmن الرaحيم الحamdu للh رb العاalمين والصلاaة والسلاaم عlى رasuuل الlah وعlى آlih وصaحبih أجمaعين وbعd waxaan kusoo jirnay kitaabkii ahaa تadkiraة الsاmع والmتaklim fي أdب الcاalم والmتacalم wuxuu ka waramayey أdب الطاalب maعa شhaykhi aadaabta laga doonayo ardayga marka uu la tacaamulayo yani markaa sheekhiisa ayuu sheekhu raximah اllahu tacaala ka waramayey waxaa inoo dambeysay marka aadaabta sagaalaad an yuxsina khitaabahu maca الshaykh biqadri اlimkaan waan markaasi hadalka ula hadlay sheekha waa inuu wanaajiyaa si wacan waa inula hadlaa si wanaagsan waa inula hadlaa taasuu ka waramayey bal ariiquhu an yatalatafa biاlmukaasarati can اraddi calى الshaykh yani markaa ariiqa u maraya inay tahay inuu si dabcsan sheekh markuu u jawaabayo waa inuu si dabacsan markaasi u muraajaceeya si dabacsan inuu ola hadlo waa maslaxadiisa wey oo ardaygu hadduu ku adkaado sheekhiisa isagaa markaasi cilmi ku waayaya shacbi waxaa laga soo wariyey inuu yidhi kaana abu salama yumaari kaana abu salama yumaari ibna cabaas faxurima bidalika cilma kaiira abu salama wuxuu ahaa mid la murma ibnu cabaas buu la murmi jiray oo saxaabigii ah sidaa darteed wuxuu waayey cilmi fara badan ayuu sidaa ku waayey cilmi fara badan ayuu sidaa ku waayey marka waa in si dabacsan loola hadlaa kelmadaha uu inoo soo tilmaamay walaa yuksir atanaxnuxa min gayri xaajatin walaa yabsuqa walaa yatanakha annukac waa xaakada weeyaan maa yukhrijuhu اlinsaanu min xalaqihi min xalqihi min albalqam ayaa la yidhaahdaa annukaac wa qofku soo saarayo tufayo oo balqamka ah wey nuaaco man waxaakada weeye marka walaa yabsuq yuusan tufin ma walaa yatanakacu yuusan xaaka tufin ma amkanahu walaa yalfid nukaamata min fiih nukaamadu waa lafteedii waa xaakada lafteedii yuusan markaa tufin min fiihi afkiisa yuusan ka tufin muxuu samaynayaa mindiil waxbuu soo qaadanayaa kadibna kaasuu markaasi ku masaxaya wuxuu sheekhu yhi raximah اllahu tacaala alcaashir midda tobnaad waxaa weeye idaa samica haddii uu maqlo asheekha sheekha hadduu maqlo oo yadkuru yani markaasi sheegaya xukman xukum sheegaya fii mas'alati min almasaa'il masale masaaisha ka mid a xukunkeeda ayuu sheegaya ow faa'idata faa'iduu sheegayay faa'idadaasoo mustaqrabatan hariib ah bimacnaa aan hore loo maqal aw yaxkii xikaayatan sheekhoo ka sheekaynaya sheeko aw yunshidu shicran ama gabay sheegaya hadduu maqlo wa huwa walxaal huwa ardayguna yaxfadu daalika arrinka uu qaybsan yahay asqaa ilayhi wuu dheg raaracinaya wuu dhegaysanayaa isqaa'a mustafiidin mid faa'iidaysanaya dhegaysigiisoo kale lahu marka lihada alamri fi lxaali markaas arrinkaa sheekhu uu sheegayo mid markaa faa'iidaysanaya ayuu iska dhigayaa mutacaishin ilayhi markaa u haraadan farixin bihi ku faraxsan kaannahu lam yasmachu qad sida isagoon horey u maqalba bimacnaa hadduu sheekhii ardaygii ayaa wuxuu maqlay sheekhii wax sheegaya masalo xukunkeeda sheegaya faa'iide sheegaya hariib ah waa yani sheeko ka sheekaynaya gabay sheegaya ardayguna arrinka waa xafidsan yahay waa dhegeysanaya warka uu sheegay kaanahu inuu markaas maqlay oo kale si nin markaa u haraadan oo kale ee ku faraxsan horey aan u maqaloo kale ayuu iska dhigaya qaala caaaw cataa wuxuu yidhi waa cataa ibn abi rabaax alqurashi mowlaahum abu muxamed almaki shaykhu اlislaam imaamu munaasik kaana caabidan wuxuu dhintay boqol shan iyo tobanka hijriga ayuu dhintay waana ardaydii ibni cabaas ayuu ka mid aha cataa ibn abi rabax wuxuu yihi cataa ibn abi rabax inii la asmacu xadiiثa waxaan maqlayaa xadiiث min arajuli nin baan ka maqlayaa xadiiث wa ana aclamu yan markaasi anoo aan oga aqoon badan bihi bi hada alxadiiثi minhu min hada arajul fa uriihi min nafsi nafteeda waxaan ka tusayaa anii laa uxsinu inaanan wanaajin karin oonan ka aqoon minhu min hada alxadiidi shayan waxba ayaan markaa naftayda tusayaa inaan horey u maqaloo kale ayaan markaasi isu sawirayaa wa canhu ay can cataa waxaa laga wariyey annahu qaala inuu yidhi ina shaaba la yataxadaث ninka dhallinyarada wuxuu sheegayaa bixadiiثin xadiiث faastamicu lahu waan u dhegaysanayaa kaanii lam asmacu sida anoon hadda ka hor maqal ayaan u dhegaysanayaa walaqad samictuhu waan maqlay qabla an yuulad intaan la dhalin ka hor intaan la dhalin ka hor ayaan xadiidkaa maqlay marka hadda maadaama uu sheegayo waxaan iska dhigayaa ninaan horey u maqaloo kale ayaan iska dhigayaa marka wuxuu iska dhigayaa midaan horey u maqal waxaanan maqlay buu le intuusa dhalan ka hor baan maqlay fain sa'alahu shaykhu shaykhu hadduu weydiiyo ardaygii cinda shuruuci fii dalik cinda shuruuci fii dalik arrinkan markuu gudagalo markuu sheekhii arrinka gudagalo faa'iidadii uu bilaabo ayuu weydiiyey can xifdihi lah inuu xafidsan yahay ayib falaa yujiibu binacam ardaygu nacam ku jawaabi mayo limaa fiihi waxaa ku sugan oo min alistiqnaa'i maaran ah can ashaykhi yani laga maarmo fiihi fii hada alxifdina lagu maarmo walaa yaquul odhan mayo laa maya limaa fiihi min alkadib beenta ku sugan darteed bal yaquul wuxuu odhanayaa uxib waxaan jeclahay an astafiidahu inaan ka faa'iideysto min ashaykhi sheekh aw asmacahu inaan ka maqlo minhu min asheekh aw bacuda cahdii yani markaa cahdigayga iyo wakhtigaygu waa fogaa bihi bihada alamri aw huwa min jihatikum jihadiinna ayuu markaa asaxo ku saxa badan yahay yacni sheekhi baa markuu faa'iidadii sheegay oo saa u gudagalay ayuu ardaygii weydiiyey oo yidhi miyaad qaybsan tahay ardayguna waa qaybsan yahay arrinka aan sheegay miyaad garanaysaa buu yidhi nacam odhan mayo maxaa yeele nacam waxaa ku sugan inuusan u baahnayn sheekhu warka uu sheegayo laana ma odhanayo maxaa de been buu sheegaya laanna wuu xafidsan yahay muxuu odhanaya haddaba waxaan jeclahay inaan ka faa'iidaysto sheekha ayaan jeclahay oo feekh yani sheekhu inoo sheego ama inaan sheekh ka maqlaan jeclahay ama wakti fog bay ugu dambeysay bacuda cahdi bihi xadiidkan muddo muddo hore ayaa ugu dambeysay aw min jihatikum asax ama jihadiinna iyo xaggiinna inaan ka maqlo taasaa markaa saxa badan oo waxaa laga yaabaa dadka qaarkood ayagoo wixii garanaya haddana si qaldan inay u garanayaan u yaqaana waxaan la sheegay laakiin si qaldan buu u yaqaanaa marka wuxuu doonaya inuu ka hubsado sheekha marka min jihatikum asax buu leeyahy xaggiinna ay an asmaca min jihatikum asax inaan xaggiinna ka maqlo taasaa markaasi saxan saxannimo badan oo macnaha waan isagoo saxiixa ayaan wixii dambe markaa sheegi doonaa marka waxaan doonaya inaan saxdo ayaan doonaya fain calima min xaali sheikh fain calima min xaali sheikhi hadduu ka ogaado sheekha xaaladiisa annahu yu'hiru alcilma inuu garasho yani markaa u doorayo uu garto bixifdihi lah masaratan bihi farxad uu ku faraxsan yahay aw ashaara ilayhi ama uu u tilmaamo biitmaamihi inuu dhammaystiro imtixaan lidabdi isagoo markaa imtixaamaya xifdigiisa aw xifdi aw liidhaari taxsiili inuu markaas muujiyo taxsiilkiisa cilmiga uu xasiliyey falaa ba'sa dhib ma leh biitibaaci karadi sheykh sheekha ujeeddadiisa inuu raaco ibtigaaa mardaati maadaama uu doonayo raalli ahaanshihiisa wasdiyaadan iyo kororsi uu kororsanayo lirakbatihi markaasi inuu jecel yahay fiihi fii hada alamri kitabka wuxuu inoo qoraya fain calima min xaali sheikh nusa qaarna waxay qorayaan fain culima min xaali sheikh macnuhuna wuxuu noqonayaa haddii sheekhu su-aashan ardayga uu weydiinayo sheikhii masalada uu sheegayey arday buu su-aasha weydiiyey oo waxaan sheekhu uu sheegayey buu ardaygii weydiiyey haddii ardaygu isleeyahay sheekhu wuxuu rabaa inuu ku eego bal waxaan aad yani cilmigaagu heerka uu joogo xifdigaagu booska uu joogo inuu ku ikhtibaaruu doonayaa sidaa hadduu ka ogaado xaalka sheekha ardaygu xaalka noocaasa dhib ma leh inuu sheekha raalli geliyo oo wixii uu yihi sheeg inuu sheego markaas ceeb kuma sugna basi kuma sugna ayib markaasi basi kuma sugna laakiin marka uu ka aamusayo oo laa walaa nacam midna uusan odhanaynin oo odhanayo markaasi bacuda cahdi iyo waa marka uusan sheekha ka dareemin inuu sheekhu doonayo inuu ardaygan tijaabay bal cilmigiisa iyo xifdigiisa iyo martabada cilmigu ka joogo iyo arrimaha inuu ogaado sheekhu haddus markaa usan hadduusan doonin weeye hadduu doonayo waa ka duwanta wuxuu shaarixu fain calima ana shaykhahu yuxibu an yakuuna caarifan bima bima yadkuruhu lah fainahu yukhbiruhu shaykhahu bidalik fainahu yukhbiru shaykhahu bidalik yani cusaymi baa oranaya hadduu ka ogaado sheekhiisu inuu jecel yahay inuu ardaygani yaqaano waxa uu sheekhu sheegayo ayib xaalka noocaas sheekhiis arrinkaa waa u sheegayaa sheekhiis arrinkaas waa u sheegayaa alfaadda qaar waxay usoo warinayaan fain culima haddii laga ogaado marka labadua ama muqayir siqaha laga dhigo ama musamaha laga dhigo macnuhu maqsuudku waa saas weeyaan sheekhi baa doonaya inuu arday ka maqlo xaalka noocaas inuu aqbalo way fiicanta fain calima haddii uu ogaado ardaygii min xaali sheekhi sheekhiisa xaalkiisa hadduu ka ogaado annahu yu'iru inuu markaa dooranayo alcilma ay cilmahu ogaanshihiisa uu ogaaday bixifdihi lah yani arinkan uu sheekhu doonaya inuu sheego inuu xafidsan yahay inuu asagoo xaggiisa ka ogaado u jecel yahay masaratan bihi farxad uu ku farxsan yahay arrinkaa darteed ayuu u jecel yahay xaggiisa inuu ka ogaado aw ashaara ilayhi sheekhi baa u tilmaamay ardaygii biitmaamihi inuu shayga dhammaystiro imtixaana lidabdi asagoo imtixaamaya xifdigiisa imtixaan lidabdi aw xifdihi xifdigiisu imtixaamaya aw liidhaari taxsiili xasilidda cilmiga uu xasilinayo ayuu markaasi doonaya inuu muujiyo falaa ba'sa dhib ma leh biitibaaci gharadi shaykhi sheekha marka ujeeddadiisa inuu markaasi raaco biitibaaci gharadi sheikh ibtigaaa mardaati asagoo sheekh raalli ahaansha ka doonaya wasdiyaadan asagoo markaa kororsanaya lirakbatihi yani markaa jacaylka uu jeclaanayo yani fiihi fii hada alamri arrinkaas wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacala walaa yenbagii ma haboona liaalib ardayga ooma haboona an yukarira inuu ku celceliyo suaalahu su-aasha uu weydiinaya sheekha maa yaclama waxa uu ogyahay wala istifhaama maa shay inuu istifhaam ka dalbo yafhamuhu uu fahmayo fainahu yudayicu zamaana zamaankii wakhtigii buu dayacaya warubama adjara shaykha waxaa dhici karta sheekh inuu ka xanaajiyo qaala zuhriyu imaamu zuhri wuxuu yidhi icaadat اlxadiidi xadiidka oo lagu celiyo ashaddu waxay ka daran tahay min naqli اsakri dhagxaan waaweyn oo la qaado taasaa ka adag wayanbagii waxaa kaloo haboon anlaa yuqasira inuusan ka gaabin fi lisqaa'i dheg uraaracinta dhegeysiga iyo watafahumi fahamka uu fahmayo sheekha waxa uu sheegayo aw yashqala dihnahu maskaxdiisa waa inuusan ka mashquulin bifikrin fakr wax ka fakarayo aw xadiiin sheeko naftiisa ula sheekaysanayo uma yastaciida sheikha kadibna uu ka dalbo inuu sheekhu ku soo celiyo maa qaalahu warkii sheekhu uu sheegay lianna dalika arrinkaas isaa'atu adabin waa aadaabtii oo la xumaynayo bal yakuunu wuxuu ahaanaya musqiyan mid u dheg raaracinaya likalaamihi hadalkiisa xaadir adihni wuxuu noqonaya dihnigiisu miduu markaasi xaadir yahay lima yasmachu waxa uu maqlayo min awali marati marka ugu horeysa wa kaana bacdu mashaa'ikh mashaayikhda qaarkood waxay ahaayeen laa yuciidu midaan ugu soo celin limili haada kaasoo kale midaan casal ugu soo celin ayay ahaayeen ayb ida stacaadahu markuu ka dalbo sheekha inuu ku soo celiyo wayasburuhu ay yasjuruh wuuna arrinkaasu ka reebi jiray cuquubatan lahu ciqaab uu arrinka ku ciqaabayo waidaa lam yasmac hadduusan maqal ardaygu kalaama sheekhi sheekha hadalkiisa ma maqal libucdihi fogaansho uu fogya aw lam yafhamu ma fahmin maca alisqaa'i ilayhi asagoo dhegaysanaya waliqbaali caleyhi asagoo qaabilaya falahu an yas'ala sheykha waxaa u bannaan inuu sheekha weydiiyo icaadatahu inuu ku soo celiyo aw tafhiimahu inuu fahamsiiyo bacda bayaani cudrihi yani markaas markuu u caddeeyo cududaarkiisa bisu'aalin latiif su-aal markaa dabacsan uu markaasi ugu caddaynaya wuxuuna sheekhu inoo tilmaamaya ardaygu uma habboona marna inuu sheekhi ku soo celceliyo oo yidhaahdo waxa uu garanayo inuu sheekhu ku soo celi yidhaahdo ama inuu yidhahdo sheekh ifahamsiye halkaas wuxuu fahamsan yahay maxaa yaele waktigii buu ku dayacayaa sheekhna inuu kaga caraysiyo ayaa dhici karta imaam zuhri waxaa laga soo wariyey inuu yidhi xadiidka lagu soo celiyo waxay ka adag tahay dhagxaan in la qaado bimacnaa qofka markuu darsiga dhammeeyo haddii lagu yihahdo ku soo celaad mar labaad wx maantaba uu dhigayey oo sharxayey oo caddaynayey oo faahfaahinayey oo tusaalaynayey bal sheekh ku soo celi arrinkaa nafta aad bay udhibsanaysaa arrinkaa nafta aad bay udhibsanaysaa marka arrinka noocaasa waa inuu iska ilaaliyaa ayib waxaa kaloo haboon bu marka hore waxaa kaloo haboon yani markaas inuusan ka gaabin dhegeysiga sheekh u dhegeysanay isqaag waxa wey istimaac waliba si xeldher u dhegeysanayo isqaagu waa dheg raaracinta qofku inuu aad u dhegeysto waxa la sheegayo dhegtiisa yani markaa intuu furo maskaxdiisa furo tafahum uu sameeyo isku dayo inuu fahmo maskaxdiisa inuu markaa ku mashquuliyo waa inuusan ka gaabin isqaagaasi iyo tafahumka waa inuusan ka gaabin waa inuu ama maskaxdiisa waa inuusan ku mashquulin inuu wax kale ka fakaro ama xadiid ka fakaro kadibna uu sheekh yidhah sheekhu ku soo celiy waxaad sheegtay arrinka waa suul adab waayo markii la dhigayey wax kaloo ku mashquulsanaa wax kaloo ka fakarayey marka sheekhu darsigu dhameeyey bu dib ugu soo celi waxaa laga doonayaa marka arrinkaas si looga badbaado waa inuu marka hore wa sheekhu dhegeysta hadalka sheekhu uu sheegayo maskaxdiisa waa inuu xaadir ka dhigaa maskaxda yani dihniga wuxuu ujeeda maskaxda buu ujeedaa warkan uu maqlayo waa inuu si fiican u dhegeystaa ina fii dalika ladikraa liman kaana lahu qalbu aw alqa samca wahuwa shahiid sida markaas qur-anka alla inoogu sheegay yani waxaa ka faa'idaysanaya waanadaasi ku intifaacaya yani markaasi liman kaana lahu qalbun qofka yani u sugnaa qalbi wax weeleeya aw alqa samca si fiicanna u dhegeysta wahuwa shahiid goobjoogna ah mashaayikda qaarkood waxay ahaayeen kuwaan darsiga ku soo celin arrinkaas hadduu arday kusoo yani ka dalbado wayasbura yani maxaa weeye macnaa yanharu ama yasjuru waa aslu macno weeyaan waa yasjuruhu wasnan wa macnan yasjuruhu yasburuhu waana isku wasni waana isku macno weeyaan arrinkaasna wuu ka reebayaa wuu ku canaananaya ciqaab uu ku ciqaabaya ayib hadduu laakiin kalaamka sheekh wuu maqli waayo meel fog buu fadhiyey xalqada xalqad weyn ah meel fog buu fadhiyey wuu maqli waayo ama ma fahmin isagoo dhegaysanaya isagoo u soo jeeda haddana ma fahmin xaalka noocaas waxaa u bannaan inuu sheekh weydiiyo inuu ku soo celiyo ama fahamsiiyo laakiin waa inuu u caddeeyaa cududaarkiisa su'aal dabaxsanna waa inuu markaasi ugu caddeeyaa wuxuu sheekhu raximah allahu tacala alxaadi cashar anlaa yasbiqa sheykha sheekh waa inuusan oga hormarin ilaa sharxi mas'alatin mas'alo sharxeeda aw jawaabi su'aalin yani markaasi su'aal uu ka jawaabayo ayib minhu min asheykh aw min hayri ama hayrkiis walaa yusaawiqahu fiihi yusaawiqahu macnaa anlaa yushaarikahu waa inuusan la wadaagin yani markaasi anlaa yushaarikahu siyaaqahu faida takalama shaykhu bikalaami macruufi lilmutacalim laa yenbagii an yajriya lisaanahu ayib macah macahu bihi musaawiqan lilxadiidi fiih yacni waa inuusan la akhrin buu jeeda waa inuusan la akhrin musaawiqan lahu ay mushaarikan lahu fi siyaaq siyaaqa iyo hadalkaa sheekhu uu sheegayo asna waa inuusan la akhrin sheekh markuu saa u bilaabay asna wuu la bilaabay leanna wuu garanaya gabay buu sheekhu soo qaatay gabay buu sheekhu soo qaatay ama aayad buu soo qaatay ama xadiis buu soo qaatay sheekh markuu bilaabay buu asna bilaabay sheekh buu la akhrinaya marka taasoo midda uu sheegayo walaa yusaawiqahu fiih siyaaqii sheekhu ku waday waa inuusan la waafaqin walaa yudhira waa inuusan muujin macrifatahu bihi shaygan inuu garanayo aw idraakahu lah shaygan inuu ogaa qabla sheekhi sheekha ka hor fain carada shaykhu calayhi sheekh hadduu u bandhigo daalika arrinkaas ibtidaan marka hore oo waltamasahu minhu arrinka u ka dalbo falaa ba'sa dhib ma leh arrinkaas wax ba'siya kuma sugna ayib wuxuu inoo tilmaamaya sheekhu raximah allahu tacaala sheekhu markii ardaygu sheekhu markuu sheego wax ardaygu uu garanayo ardaygu waa inuusan sheekhi la akhrin oo la socon waxaan u akhrinayo bal waa inuu aamusa dhegeystaa waa inuu uusan muujinin inuu garanayo sowaadix maahan laakiin sheekhu hadduu usoo bandhigo yihahdo ma garanaysaa akhri hadduu yihahdo xalka noocaas inuu akhriyo sheego ba'si kuma sugnaa waxaa ku sugan fi طabaqaat shaaficiya lisubki wuxuu leeyahay xadara alkhatiibu maratan darsa shaykh abi isxaaq ashiraazi alkhatiib ayaa wuxuu ka soo qayb galay darsigii abi isxaaq ashiraazi ayib abu isxaaq ashiraazi marka ayaa wuxuu sheegay xadiid min riwaayati baxr ibnu kaniis ninkaa xadii u leha ayuu sheegay waxaa sheegay abu isxaaq baa sheegay uma qaala lkhaiib ma taquulu fiih abu isxaaq baa wuxuu ku yihi khaiib maxaad ka leedahay faqaala in adinta lii dakartu xaalahu haddaad ii fasaxdo xaalkiisa waan sheegayaa buu yihi fastawaa ashaykhu waqacada mila tilmiidi beyna yadi اustaad ayib sheikhii ardaygiibu markaa sida ardaygiiba u fariistay yasmacu kalaama alkhaiib isagoo markaa dhegeysanaya khaiib hadalkiisi وشhرc الkhaطيب في شhaرxi أحواaلihi وbasط الكلaama kaثيira إلى an فرq kadibna khaiib baa qabsada hadalkii ilaa markaa si faahfaahsan uu markaa warkii u sharxay taas marka waa haddii sheekh uu ka dalbado yihahdo akhri oo sheek hadduu yihahdo nacam dhib male lakiin sheekhigan ka codsan inuu asagu iska bilowdo taas sax maaha الxaadi caشhر alaa yasبiqa شheikha sheekha waa inuusan oga hormarin ilaa شharxi masأalata masale inu sharxo aw jawaabin suaalin suaal ka jawab minhu min الsheikh sheekha xaggiisa inuusan oga hormarin aw min hayrihi ama cid kale oo culimada kale ah walaa yusaawiqahu ay laa yushaarikahu siyaaqa fiihi ay fii hada alamri arrinkaas sheegitaanka sheekhu uu sheegayo waa inuusan la wadaagin walaa yudhir waa inuusan caddaynin macrifatahu bihi inuu sheegan garanayo aw idraakahu inuu garanayo lahu lihada shay qabla shaykhi sheekha ka hor inuu yaqaanay fain carada shaykhu calayhi hadduu sheekhu usoo bandhigo daalika arrinkaas ibtidaan marka hore waltamasahu minhu arrinkan uu ka dalbo ka raadiyo inuu sheego falaa ba'sa dhib male wayanbaqii waxaa kaloo habboon alaa yaqطac cala shaykhi sheekh inuusan ka jarin kalaamahu hadalkiisa aya kalaamin kaana hadal uu yahayba waa inuusan ka jarin walaa yusaabiqahu fiihi waa inuusan markaa musaabaqo la samaynin ويuusan la baratamin yusaawiq fiihi fii hada اlamri walaa yusaawiqahu waa inuusan la wadaagin oo arrinka markaasi inuu sheego bal yasbiru wuu sabraya xataa yafruqa الشhaykhu kalaamahu ilaa sheekh markaa uu dhammaynayo hadalkiisa kalaamahu wey bifatxi kalaama mafcuulkii weeye uma yatakalm markaa kadib u hadlaya walaa yataxadau maca hayrihi markaa la sheekaysanmaya eyrkiis washaykhu sheekhio yataxadau macahu la sheekaysanaya aw maa jamacati majlis sheekhio markaasi aw maca jamaacati اlmajlis la sheekaysan mayo jamaacada masjidka fadhiga fadhida walyakun ha ahaado dihnuhu maskaxdiisu xaadiran mid markaa xaadir ah fii jihati agga sheekh mid la socota bxayثu ida amarahu bishayin yani haddii uu amro sheekhu shay aw sa'alahu can shay shay uu weydiiyo aw ashaara ilayhi shay uu u tilmaamo lam yuxwijhu uusan u dhibaatogelin uusan u baahin ilaa icaadatihi inuu ku soo celiyo ثaaniyan mar labaad bal yubaadiru ilayhi waa u degdegaya musnacan xaal mid degdegaya walam yucaawidhu fiihi fii hada اlamri arrinkaa ku soo celintiisana kama codsanayo aw yactaridu calayhi biqowlih ama ku bushin mayo calayhi calى sheekh biqowlihi oraahda uu oranayo fain lam yakun amru kada arinku sidaa hadduusan ahayn arrinku muxuu noqonaya shekh wuxuu noo tilmaamaya raximah اllahu tacaala ardaygu waa in yani sheekh hadalka usan ku jarin hadalku yahayba hadaluu yahay waa inuusan ku jarin waa inuusan hadalka oga hormarin kaga dheerayn waa inuusan hadalkii la wadaagin bal wuu sabrayaa ilaa sheekh uu dhamaya hadalkiisa kadib buu hadlayaa lama sheekaysanaya keyrkii asagoo sheekh isaga uu la hadlayo sheekhii oo ardayga la hadlaya cid kan la sheekaysta maaha aw maca jamaacati اlmajlis inuu ardaygu iskala sheekaysta maaha kuwa meesha fadhiyey golaha la fadhiyey ama xalqadda la fadhiyey sheekhi isaga uu la hadlayo dihnigiisi iyo maskaxdiisu ha noqoto mid markaa soo jeeda xagga sheekha ujeeda haddii sheekh uu shay amro ama shay uu weydiiyo ama wax u tilmaamo waa inuusan sheekhi uusan u baahin oo usan oran sheekh hadda ku celi kulamaan soconin bal hadda ku soo celi maxaa tiri arrinkaa waa inuusan sheekhi ku ilzaamin oo ku khasbin bal markiiba wuxuu u degdegayaa shaygii la amray isagoo markaasi walam yucaawidhu fiihi arrinkiina sheekhu ku soo celi oran mayo isagaa markiiba sheegaya ilan wuu la socday ama sheekhii kuma bushinayo inuu ku yidhaahdo fain lam yakun amru kada saad sheegaysa arrinku hadduusan ahayn maxaa haddana la samaynaya arrimaha waa inuu iska ilaaliya arrimaha ardaygu waa inuu iska ilaaliya athaani cashar midda layatnaad waxaa weeye idaa naawalahu shaykhu sheekhu hadduu u dhiibo shay-an shay hadduu u dhiibo sheekhi baa wax u dhiibay idaa naawalahu shaykhu shay-an buu u dhiibay naawalahu bilyamiin midigta ugu dhiibaya midigta ayuu markaasi ugu dhiibayaa waayo nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu noo sheegay yani kama fi saxiixi muslim min xadiii cimraan min xadiiثi cimraan nabigu wuxuu yihi laa yaأkulana axadukum axadu minkum bishimaalih walaa yashrabana biha faina shaطaana yaأkul bishimaalih wayashrabu bishimaalih naafic wuxuu ku ziyaadin jiray walaa yaأkhud biha walaa yucطii biha yacni qofkiin yuusan ku cunin bidixda yuusan ku cabin maxaa yeeley shayطaanka ayaa markaasi bidixda ku cuna bidixdana ku caba naafic wuxuu ku dari jiray walaa yakhud biha yuusan waxba yuusan ku qaadan bidixda walaa yucطii biha waxna yuusan ku bixinin gacanta waxna ha ku bixin waxna ha ku qaadan qof waba waxaa ku siinin hana kaga qaadanin bidixda iska ilaali marka arrinkan waan iska ilaaliya idaa naawalahu shaykhu shay-an shaykhu hadduu wax u dhiibo naawalahu bilyamiin midigta ugu dhiibaya wain naawalahu shay-an shay hadduu u dhiibana naawalahu bilyamiin midigta ugu dhiibaya fain kaana shaykhu fain kaana waraqatan yaqra'uhaa sheekha la yidhaahdo yani markaasi ibnu khusayma ayaa yani markaasi wuxuu odhanayaa waxaan la joogay ibnu khusayma nin baa odhanaya ibnu khusayma la joogay fadhi markaasaa wuxuu yidhi waxaad ii dhibtaa waxbuu ii dhiib yidhi wuxuu leeyahay fanaawaltuhu biyasaari bidixdan ugu dhiibay sheekhi ibnu khusayma bidixda ugu dhiibay ayib maxaa yeeley gacanta midig way imadoobaatay waxaan ugu qoriyay bay imadoobaatay buu yidhi marka sheekhi buu kala xishooday sheekhi ayuu kala xishooday yani markaas kama qaadan marka falam yaakhud اlqalam wa amsak kama qaadan sheekhu marka maadaama bidixdu usoo taagay ragga meesha la fadhiya waxay ku yidhaahdeen low naawalta sheekha biyamiinik lakaana axsan haddaad nin sheekh midigta ugu dhiibi lahayd way fiicnaan lahayd wuxuu yihi faakhadtu qalama biyamiinii fanaawaltuhu faakhada minii waan soo qaaday midigtan ugu dhiibay markaasuu sheekhu iga qaatay marka waa camala bilxadiid weeyaan yani in qofku midigta wax ku bixiyo midigta wax ku qaato midigta wax ku siiyo taas weeyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay nebigu inuu ahaa kaana yucjibhu tayamun nebigu midigaysigu jeclaa fii tanaculihi wa tarajulihi wa uhuuri wa fii shanihi kulihi arinkiis o dhan dhidgtu jecel nebigu alayh salatu asalaam marka waa inuu iska ilaaliya athaani cashar idaa naawala haduu dhiibo naawalahu sheiku sheiku haduu dhiibo shayan wax ardaygii baa loo dhiibaya tanaawala ardaygu waa qaadanaya bilimini midigtu ku qaadanaya wain naawalahu shayan shay haduu dhiibo ardaygii baa dhiibaya naawalahu bilyamiini midigtu ugu dhiibaya fain kaana haduu yahay waxaan ardaygu sheikha ugu dhiibay waraqatan warqad weeye warqadaasu yaqra'uha uu akrinaya wadaalika futya oo kale weeye fatwo aw qasa sida markaa nusqo kale ku sugan waxaa weeyaan aw qasa bimacnaa waraqa bifatxi alqaaf aw qasa ay waraqa hadduu yahay warqad aw maktuubin sharci marka laba nusqo midna qisa ayay tilmaamaysaa midna waxay tilmaamaysaa waxaa weeyaan qasa oo qaafka markaasi la fatxinayo aw qisa sheeko oo kale aw maktuubin sharciyin ama wax qoran oo sharci ku qoran yahay wanaxu dalik nasharahaa shaygii buu kala bixinaya kala fidinayaa uma dafaca ilayh kadibna wuu u dhiibayaa walaa yadfacuha ilayhi oo ma dhiibayo maiyatan iyadoo duuduuban maiyatan iyadoo duuduuban yowma nawi samaa ka ayi sijili ilaa idaa calima inuu markaas ogaado owdanna uu maleeyo iithaara shaykhi shaykhi inuu dooranayo lidaalika arrinkaas inuu sheikhu sidaa doonayo mooyaane inuu og yahay mooyaane si kale iyadoo duuduuban u dhiibi mayo waida akhada min ashaykhi sheekhi hadduu ka qaato waida akhada min ashaykhi sheekhi hadduu ka qaato waraqatan warqad hadduu ka qaato ardaygii baa ka qaatay akhada aalibu min ashaykhi waraqatan baadara ilaa akhdihaa wuxuu u degdegaya inuu ka qaato manshuuratan iyadoo kala fidsan qabla an yadwiyahaa inta markaasi uusan isku duuduubin aw yutaribahaa ay yanfura calayha turaaba uusan caro ku daadin oo xilliga hore waxay samayn jireen marka warqadaha waxay ku daadin jireen caro saasaana waa agga xifdiga taasaa u fiicnayd waidaa naawala shaykha hadduu dhiibo ardaygu sheekhi kitaaban kitaab buu u dhiibay naawalahu iyaah naawala aalibu ardaygu waa dhiibaya lishaykhi buu u dhiibaya iyaahu ay ila kitaabu iyaahu shaygii buu u dhiibaya muhayaan asagoo diyaarsan muxuu diyaarsan yahay lifatxihi in la furo walqiraa'ati fiihi in la akhriyo min hayri ixtiyaajin ayadoon loo baahin loo baahanin min hayri ixtiyaajin ayadoon loo baahanin ilaa idaarati ay ilaa taxriiki inuu dhaqdhaqaajiyo inuu dhaqdhaqaajiyo ay liyasila ila almaqsuud si marka ujeeddadii maqsuudka uu helo inuusan u baahan fain kaana haddii uu yahay liyandura fii mowdicin mucayanin fain kaana hadduu yahay sheekhu yuriidu mid doonaya liyandura inuu eego fii mowdicin mucayanin meel gaar ahaaneed falyakun ha ahaado maftuuxan kitaabku mid furan kadaalikaasoo kale wayucayin lahu makaan meeshana waa inuu u cayimaa yan ardaygii baa wuxuu doonayaa haddii uu wax ka qaadanayo sheikha markiiba sheekh waa inuu ka qaataa inta sheekhu uusan duuduubin oo caradii iyo ciiddii lagu yaqaana in la marmariyo warqadaha si markaa loogu ilaaliyo ilaa waxyaala hadda la isticmaala maysan jirin arrinkaa intuusan dhicin waa inuu u degdegaa ardaygii baa sheekh kitaab u dhiibay wuxuu u dhiibayaa kitaabkiiba markaa u diyaar waa in la furo oo la akhriyo iyadoon sheekh loo baahinin markaa idaaratii wareejintiisa iyo dhaqaajintiisa si markaa meeshii laga fur lahaa uu u gaaro fain kaana liyandura fii mowdicin mucayan hadduu sheekhu yahay mid doonaya inuu eego mowdic mucayana falyakun maftuuxan meeshaas ha furnaato kadalika saasoo kale wayucayinu lahu makaan meeshii buuna u cayimaya ardaygu sheekha meesha uu doonaya in laga furo halkaa ka fur buu sheekh ohanaya walaa yaxdifu ilayhi shayan xadfan walaa yaxdifu ma xadfayo bimacnaa ma tuurayo ilayhi ila sheekh shayan wax xadfan tuuritaan min kitaabin kitaab ah ayib oo waraqatin ama warqad ah ma tuurayo aw hayr dalik walaa yamudu yadahu gacantiisana kuma soo taagayo idaa kaana baciidan sheikhu hadduu ka fogya walaa yuxwiju ashaykha shaykhina kuma dhibaataynayo oo markaas inuu ku dhibaatoodo ku khasbi mayo ilaa madi yadihi aydan inuu gacantiisa usoo taago liakhdin minhu inuu wax ka qaato aw ictaa inuu wax bixiyo bal yaquumu ilayhi wuu u istaagaya qaa'iman asagoo taagan walaa yazxafu ma gurguuranayo zaxfan gurgurasho yani sheekh wuxuu inoo tilmaamaya raximah allahu tacaala waxyaalaha laga doonaya waxaa ka mid ah inuusan kitaab kusoo tuurin sheekh ama warqad kusoo tuurin waa suu adab imaam axmed raximah allahu tacaala ayaa waxu ark nin wax tuuraya ayuu arkay kitaab wax la mid ah sheekh waa xanaaqay aad buuna uga xanaaqay arrinkaas ase wuxuu miyaanka yani sharci iyo diin mays maysa ku olin taas waa qodob qodobka labaad waxaa weeye yamudu yadahu idaa kaana bacda sheekhiyo ka fog gacanta uma soo taagayo sheekhina kuma khasbayo markaas uma dhibaato gelinayo inuu gacanta usoo taagto si wax uga qaato ama wax u siiyo bal muxuu samaynayaa wuu soo istaagayaa sheekhii buu usoo istaagayaa mana soo gurguranayo zaxfiga waxaa lagu yaqaanaa nooc suul adab inay tahay ayaa marka laga fahmaya waidaa jalasa haddii uu fariisto ardaygii bayna yadayhi sheekh hortiisa kadalikaas oo kale falaa yaqrab minhu uma dhowaanayo qurban dhowaansho kaiiran badan qurbigaasoo yunsabu fiihi loogu nisbaynayo ardaygii ilaa suu adabin adaab xumo markaa loogu nisbaynayo adaab xumo loogu nisbaynayo ayib walaa yadacu rijlahu aw yadahu aw shay min badanihi yani markaa masaa walaa yadacu ma dhigayo rijlahu adinkiisa aw yadahu gacantiisa yani markaasi ma dhigayo aw shaya min badanihi ka mid ah aw iyaabihi calaa iyaabi sheikh sheikha yani markaa dharkiisi aw wasaadati sheikha barkintiisi aw sajaadati sheikha sajaayadiisi walaa yushiru ilayhi biyadi gacantiisna kuma tilmaamayo aw yuqaribahaa yani markaasi aw yuqaribuhaa yani markaasi min wajhihi aw sadrihi oo mana soo dhoweynayo wejigiisa iyo laabtiisa aw yamusa biha shayan badani ma taabanayo wax ka mid ah sheikha badankiisa wuxuu noo tilmaamaya haddii ardaygii uu sheekh hortiisa fariisto sheekh ooma soo dhowaanayo dhowaansho yani markaa la ardaygani waa arday markaa aan adaab lahayn la yidhaahdo sheekh ooma soo dhowaanayo ayib lugtiisa iyo gacantiisana ma saarayo wax ka mid ah sheekha jirkiisa ama dharkiisa aw shay min badanihi wax ka mid ah ardayga badankiisa ama dharkiisa ka mid a ma dul saarayo sheekha dharkiisi barkintiisi yani gobashii uu ku fariisanayay waxaas o dhan gacanta uguma tilmaamay sheekha waaasame waxaase ma oranayo yani marka aw yuqaribuhaa min wejhi yani markaa sheekha wejigiisa shay ooma dhoweynayo madaxa ka gelimayo aw sadri ama laabtiisa aw yamusu biha shaya min badanihi jirkiisa meelo ka midana ma taabanayo uu iska ilaalinaya waxaas o dhan walaa yadcu rijlahu aw yadahu aw shaya min badanihi aw iyaabihi calaa iyaabi sheikh aw saadatihi aw sajaadatihi walaa yushir ilayhi ay ila sheikh biyadihi gacantiisa kuma tilmaamayo aw yuqaribuhaa min wejhihi wejigiisana shay uma dhoweynayo aw sadri laabtiisa aw yamusu biha shaya min badanihi aw iyaabihi ma taabanayo wax ka mid ah sheekha badankiisa iyo dharkiisa wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala waidaa naawalahu sakiinan hadduu sheekhii sakiin u dhiibo mindi buu u dhiibay ama torey ayib sakiinta caadiga anu sakiin anu naqaano af carabiga muusa baa lahaa muusa af carabiga laakiin sakiinta waxay u yaqaanaan mindida bay sakiin u yaqaanaan waidaa naawalahu qalaman hadduu sheekhii qalam u dhiibo liyaktuba bihi si wax ugu qoro fal yumidahu markaasi khadka ha sii mariyo qabla icaahi intuusan siinin iyaahu sheikha wain wadaca hadduu dhigo beyna yaday sheikh hortiisa dawaatan aaladii khadku ku jirtay faltakun ha ahaato maftuuxatan mid furan maftuuxat alaqdiya daboolkeed miduu furan yah muhayiatan u diyaarsan lilkitaabati minha in wax laga qoro sheikh hadduu dhibo qalin si waxa ugu qoro falyumidahu ay liyadac alxibra falyamuddahu muxuu jeeda ay liyadac alxabra calayhi faina almidaada huwa alxibru midaadku waa khadka wey marka falyumidda muxuu jeedaa ay falyadac alxibra calayhi qalinkaasoo khadki wata ha u dhiibo hadduu yahay qalimaanta khadka lagu shubo oo kale maala haduu yahay oo kale ama kuwa wax lagu qoro oo khadka markaasi waxaan uu qorayo sheekhu waxaan uu doonay inuu ku qoro dee khad buu u baahan yahay qalinkiioo khadkii wata waa inuu sheekhu dhibayo ku qoro kaas khadkiisu wataay falyamuddahu qabla icdaa iyaah haddii markaa sheekha hortiisa uu soo dhigo dawaadkii addawaa wa aalaat alxibri waa weelkii ay khad ku jiray weeyaan sheekhu soo hordhigay ha soo hordhigo weelkiioo furan khadkiioo furan weelkii khad ku jiroo furan aqdiyadu waa daboolkii wey muhayiatan kitaabata minha kuna yani marka una diyaarsan in wax lagu qoro saasuu ujeedaa wain naawalahu sakiina hadduu mindi u dhiibo falaa yusawib ilayh yuusan u taagin shafrataha afkeeda walaa nisaabaha meesha la qabsadana yuusan u taagin wayadahu iyadoo gacantiisu qaabidatun ay ku dhegan tahay calaa shafrati afki isagoo afki haya waa inuusan u dhiibin isagoo afki haya waa inuusan dhiibin bal takuunu cardan balac balac baa ugu dhiibayaa cardan balac baa ugu dhiibayaa waxaddu shufrati ayadoo markaa muddada afkeeduna ilaa jihati xaggiisa u soo jiro afkiisa xaggiis soo marinaya balacbalac baa ugu dhiibaya qaabidan asagoo haya calaa arafi nisaab nisaabka yani markaa dhinaciisa meeshii la qabsanaya weeyaan nisaabu sikiin maa yuqbadu caleyh waa meeshii la qabsanaya wey marka asagoo dhinac haya mimaa yeli nasla xagga markaa nasliga soo xigta nasliguna waa meesha afka ku dhow weeyaan jaacilan asagoo ka yeelaya nisaabahaa nisaabkeeda isagoo ka yeelaya calaa yamiini alaakhidi midka qaadanaya dhankiisa midig isagoo yeelaya nisaabku waa meesha la qabsanayo wey meesha qofku uu qabsanayo wey nisaabku marka nasrigu laftiisu wuxuu ku xigaa shafradu waa afki weeyaan shafradu waa afki ayib nisaabkuna meesha la qabsanayo nasriga laftiisa yani shafrada ayuu ku xigaa afku ku xigaa mima yeli nasla jaacila nisaabaha calaa yamiin alaakhidi isagoo ka yeeraya nisaabkeeda meesha la qabsanayo ninka qaadanaya midigtiisa win naawalahu hadduu u dhiibo sheekhi sajaaratan sajaayad buu dhiibay dintbahii ku fariisanayey gogashii ku fariisanayey ayuu dhiibay liyusalli calayha si ugu tukado nasharaha awalan marka hore uu kala bixinayaa waladabu aadaabtun waxaa weeye an yafrisha huwa asagu marka inuu kala fidiyo cinda qasdi dalik arinka markuu u jeedo arrinka markuu u jeedo salaada ah waa inuu markaasi kala fidiyaa waidaa farashaha hadduu markaa firaasho goglana hanaa wuxuu soo laabayaa muaakharata arafiha alaysar dhankeeda yani markaasi bidix meesha ugu dambaysa ayuu soo laabaya ka caadati suufiya sida markaa suufiyadu ay sameeyaan oo kale fain kaanat hadday tahay fain kaanat haddii ay tahay yani markaa dirintii ama gogashii mahniyatan mid markaa uu soo laabay jacala arafaha wuxuu yeelayaa darafkeeda dacalkeeda ilaa yasaari musali ka tukanaya bidixdiisuu ka yeelaya wain kaana fiiha suura suuratu mixraab wain kaanat fiiha suuratu mixraabin haddii marka ay ku sugan tahay mixraab yani sawirkiisa taxaraa wuu ku dadaalayaa bihi yani markaa mixraabkaasi inuu ka yeelo jihat alqibla qiblada xaggeeda in amkana hadday suurtagalta bimacnaa muxuu inoo tilmaamaya sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa yani sheekh hadduu wax u dhiibayo mindi iyo toorey wax la mid ah afki waanuusan ku taagin waa inuu dhinac dhinac ugu dhiibaa dhinaca isagoo markaa meeshii la qabsanaya isagoo haya waa inuu saa ugu dhiibaa ayib qaabkaas ayuu ugu dhiibayaa hadduu sheekhu u dhiibayo waayo nahyi baa ku soo aroray in markaas mindida afkeeda lasusu taago ama waxyaalaha warmadoo kale iyo waa inuu markaasi iska ilaaliyaa waxaa ku sugan fi saxiix bukhaari muslim min xadiidi sufyaan wuxuu leeyahay qultu licamrin asamicta jaabir bn cabdillah yaquul mara rajulu fi lmasjidi macahu sihaamun ayib waxaan ku ihi miyaad maqashay jaabir ibn cabdillaahi oo odhanaya nin baa soo maray masjidka macahu sihaamun leebab wata faqaala lahu rasuulu lahi sal slm nabiga wuxuu ku yihi calayhi salatu salaam amsik nisaalahaa qabo afkeeda qabo faqaala nacam marka midda sheekhu inoo sheegayo nisaabku inoo sheegayo waa meeshii la qabsanayey nasliga uu sheegayana waa afka waana kuwa markaasi leebabkii waxyaalaha afkooda ayaa nasliga la yidhaahdaa shafraduna waa mindiyaha afkooda weeyaan mindiyaha afkooda weeye ayib sheekhii markuu yani markaasi gogashiisii uu u dhiibayo wuxuu u dhiibaya gogashii oo fidsan buu u dhiibayaa waa inuu markaasi mar hadduu ogya sheekhu inuu ku tukanayo waa inuu sii kala bixiyaa hadduu goglo gogashii u dhigo xagga arafka ayuu soo laabayaa xaggii dhanka bidix weliba soo laabayaa waana sida ay sameeyaan bay suufiyadu suufiya kuma koobna laakiin ayagaa u badan maadaama de ayagu ay niman yani markaasi meel gaara galay oo markaasi cibaado u go-ay oo ay yihiin ayagaa markaa u badan laakiin wax ayaga markaasi gaara maaha wuxuu sheekhu leeyahy raximahullah haddii ay tahay gogashii mid markaasi la soo laabay darafkeeda iyo dacalkeeda wuxuu ka dhigayaa ninka tukanaya bidixisuu ka dhigaya muxaqiq wuxuu tilmaamay laa aclamu lihadihi alcaadati aslan walaa yenbagii an yutakhada dalika shacaaran wakhayru lhadyi hadyu nabiyina moxamed sal l slam caadada uu sheekhu sheegayo asal ooma ogi biri mana haboon in shacaar iyo markaasi laga dhigto caado laga yeesho hadyina waxaa ugu fiican hadyigii nebi maxamed alayhi salatu salam manaa sheedan tilmaamay wax marka laazima maahan gogashi in loo dhigun baa markaa laazima asalku ay tahay gogashiga markaa fidsan waa intaas weeyaan wuxuu leeyahay haddii sawir mixraab mixraabka waa la garanayaa sawir mixraab haddii ay gogashu markaa ay wadato sida markaa lagu yaqaano kuwan lagu tukado waxay wataan sawir mixraab bay wataan wuxuu ku dadaalayaa inuu mixraabkaasi xagga qiblada u jeediyo hadday suurtagal tahay wuxuu sheekhu raximah allahu tacaala wain naawalahu sheekhu ardaygu sheekha hadduu u dhiibo sakiinan mindi hadduu u dhiibo falaa yusawib ilayhi kuma taagayo shafrataha afkeeda walaa nisaabaha iyo meeshii sidadii la qabsanayay wayadahu alxaal yadahu gacantiisuna qaabidatun ay tahay mid haysa calaa shafrati meesha markaasi afki bal takuunu cardan dhinacba ugu dhiibaya balacba ugu dhiibaya waxaadu shafratiha yani markaa shafradaas iyo afkaas xadkiisuna afka meesha yani markaasi dhuuban ilaa jihati xaggiisa ku soo beelaya qaabidan asagoo haya calaa arafi nisaab nisaabka yani markaasi afkiisa dhinaciisa nisaabkan waa sidadii weeyaan mima yeli xagga soo xigta annasla afka nasligu waa waxyaalaha sihaamka iyo weeyaha afkooda jaacilan ka yeelaya nisaabaha xagga sidada calaa yamiin aakhidi midka markaa qabsanaya midigtiisa wain awalahu hadduu u dhiibo ardaygii sheekha sajaadatan liyusaliya calayha si ugu tukado nasharaha awalan marka hore wuu u kala bixinaya wadabu aadaabtu waxaa weyaan wuu u fidinaya wadabu aadaabtu waxaa weeye an yafrishaha huwa asagu inuu goglo cinda qasdi dalika markuu sheekhu arinka uu doonayo inuu ku tukado waa inuu usii goglaa waidaa farashaha hadduu firaashkii gogash hadduu dhigo uu kala bixiyo hanna wuxuu soo laabayaa muakharata arafiha alaysar dhinaceeda bidix meesha ugu dambaysu soo laabaya ayb ka caadati suufiya siday suufiyadu sameeyaan fain kaanad hadday tahay maniya mid lasoo laabay jacala wuxuu ka dhigaya darafaha dacalkeeda ilaa yasaari musali ka tukanaya bidixdiisa ayuu markaa ka dhigaya wain kaana fiiha suuratu mixraabin haddii suurata inoo qor lakin waa suuratu waa kaanada ismigeedi wey fiihan waa khabarkii hormaray wain kaana fiiha ay yani markaa fi sajaada hadday ku sugan tahay suuratu mixraabin mixraab sawirkiis taxaraa bihi yani markaa suuradaasu ku dadaalaya ama bihaa sida qaarkood ay qorayaan taxaraa biha ay bi haadihi suura sawirkaas ku dadaalaya ama bihi bilmixraabi buu ku dadaalayaa inuu ka dhigo jihat alqiblati xagga qiblada inuu u jeediyo in amkana markaa hadday suurtagal tahay markaa inoo joogo allahu aclam